wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland ayaa ka hadashay mudaharaadkii maanta ka dhacay magaalada boosaaso kaasoo lagaga soo horjeeday xirnaashaha dekeda boosaaso wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda puntland siciid maxamed raage ayaa ku eedeeyey dhibaatada maanta ka dhacday magaalada boosaaso inay sabab u yihiin ganacsatada wax kala soo degta dekeda boosaaso qaarkood kuwaasoo diiday in ay doonyahooda ay kusoo xirtaan dekedda waxa uu sheegay wasiirka in ganacsatada qaarkood ay kasoo horjeesteen nidaamka horumarneed ee dekeda ay ka wado shirkadda p n o borty wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in mas-uuliyadda khasaarihii ka dhashay banaanbaxaasi oo uu ku dhinta halka ay ku dhaawacmeen saddex qof oo rayid ah ayaa waxa uu sheegay inay qaadi doonaan wakiilada doonyaha soo kireystay ee dekeda boosaaso diiday inay kusoo xirtaan waxaan u sheegayaa dadweynaha shacabka reer boosaaso in dadkaas mas-uuliyadeeda iyo wixii dilay ay yihiin dadkii soo abaabulay mudaharaadka waxaa dhiba ka shaqeeyey waayo waad ogtihiin ciidan hataa hadday dhacdo da mudaharaad ciidan cid cid ma doonto waa wax ay ka soo shaqeeyeen niman fidmo wada nimankaas fidmada wada ayaa dadkaa dembigooda loo haystaa looma haysto cid kale looma haysto cid kale loo raaci maayo ciddii dambanayaasha wax gaadeen ciddii wax gaadeen cidday isla noqotay waxaa mas-uul ka ah ciddii fidmadaas soo shaqaysay waana la yaqaanaa waana loo raacaya sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ay nasiib darro tahay in wakiilada doonyaha ganacsatada ay ka hor istaagaan doonyahooda si ay ugu soo xirtaan dekeda boosaaso
marka annagu shacabka waxaan u sheegayna annagu inaanaan ka joojin aan dekada xirnayn aan ciidamo waran alaab soo dejinina ay doonyahoo dhan ku furan yihiin maaxuuliyahoo dhan warqad aanu siinay mid kasta warqad aanu siinay aan leenahay waad soo geli kartaa marka shacabka reer boosaaso waxaan u sheegayaa cidda diidan in alaabta la dejiyo inay yihiin nimanka gaadiidka wata iyo ganacsatada qaarkood ugu dambeyntiina wasiirka ayaa waxa uu sheegay in shirkadda p n o borty ee la wareegtay dekeda boosaaso ay lacag kusoo rogtay oo keliya dejinta iyo dhoofinta agabka la isticmaalo si ay uga mid noqdaan horumarinta dekeda iyo weliba caymiska shaqaalaha shirkadda ee ka shaqeynaya
marka runtii waxaan leeyahay war nimanka gaadiidka watow waa iska warhaynaaye wax meesha ku kordhay ma jiraane khidmaadkaa w yar yar oo ninka la weydinaya shacabka dhibaatada ha laga daayo alaabtooda ha loo dejiyo si kastaba ha ahaatee shirkadda p n o borty ayaa maamulka dekeda boosaaso la wareegtay laba iyo tobankii bishii tobanaad ee laba kun iyo toddoba iyo toban ee haatan dhammaatay markaasi oo wixii ka dambeeyay ay soo baxayeen warar iskhilaafsan oo ku saabsan in doonyaha kusoo xirinaya dekeda boosaaso lagu kordhiyay canshuurtii laga qaadi jiray